hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma yaa deeq daawo ah weliba yediirsiday isbitaalka guud degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud deeqdan daawud ayaa ku koobnayti qeybo shashalgadiisana xildhibaan maxamed cabdiraxmaan iyo agaasimaha madaxtooyada qeybta caafimaadka dhaktar xuseen maxamuud xuseen iyo hay-adda wakiilan ku haaye daawadan markaas lahadeersi isbitaalka guud degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud cabdulaahi cusmaan agaasimaha isbitaalka guud degmada ceeldheer yaa anku horeyntii weliba usuun kuma hadnagay deeqdan daawada ee lahadeersi isbitaalka soosaas oo kalena ku warbiyi walyaabo markaasi inaska jaran daawadan waxaan halkan galabta iskugu nimid daawona looga keenay magaalada muqdisho ay noo keeneen hay-adda masiibooyinka maaraynta ee qaranka ee sodma iyo doctor xuseen maxamuud iyo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheikh mobilen waxaan rabnaa inaan u mahad celinno daawadan ay noo keeneen ay keeneen isbitaalka degmada ceeldheer waa daawo kala duwan oo nuuc kasta uu ku jiro sida cirbadaha qalajiyaha antibiyootiga ee kuwa xanuunka iyo faleebooyinka nuucyada kala duwan marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa shakhsiyaadka iyo hay-adda noo keenay daawadan waxaan rabnaa insha allahu tacaala daawadan inaan u adeegno dhammaan bulshada deegaanka insha allahu tacaala oo qaba baahiyaha kala duwan ee caafimaadka waxaan kaloo u adeegaynaa qof kastoo dhibaataysan oo dhibaato caafimaad qabto deegaanka joogta insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahad celihaynaa doctor xuseen iyo xildhibaan cabdiraxmaan iyo hay-adda sodma oo noo keena daawo mar kastana garab istaagsan isbitaalka degmada ceeldheer
saas oo kale goobta daawadan laku wareejaaya weliba ku hadalay odayaalka dhaqanka degmada ceeldheer iyagona sheegay initan iyo walbadan ku bedelo doonto baahayaha daawo ee lanqobi isbitaalkana waxaan halkan uga mahad celinaynaa xildhibaanka agaasimaha hay-adda maaraynta masiibooyinka aad iyo aaday u mahadsan yihiin ragga meesha nagu ogaaday in ceeldheer maanta ay xur tahay in maanta sheeg ay nabad tahay ogaaday waayo waa gacanti koowaad iyo tii labaad tii labaad oona soo gaartay waaye waana u mahad celinaynaa lix iyo toban kartuun oo daawaana inay maanta noogu soo dhiibeenna waa u mahad celinaynaa waxaana soo gaara maanta daawo ay soo dhiiben ninka hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka horta waxaama haddaas iskale hay-adda maaraynta iyo masiibooyinka iyo agaasimaha madaxtooyada iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhahdo xildhibaan cabdiraxmaan moobleen ninkaas isagana waa nin muwaadin soomaaliyeeda dadaal xoog lahow ku jiraa ninkaas aad iyo aad aada u mahadsan yahay xildhibaan cabdiraxmaan moobleen agaasimaha madaxtooyada hay-adda masiibooyinka iyo maaraynta iyo masiibooyinka daawo waxaana soo gaartay lix iyo toban kartoon oo daawo ah ilaahay baa mahadda iskale halkan sida odayaasha iga horreeyey ama agaasimaha isbitaalka iga horreeyey u sheegay waxaan kula wareegnay daawo lix iyo toban kartoon ah oo ay noo soo dhiibtay hay-adda maalinta masiibooyinka xildhibaan cabdulqaadir moobileen iyo agaasimaha madaxtooyada